wararkaynu ka helayna dalka koonfur afrika ayaa ku waramaya in halkaasi kooxa burcad ah ay ku dileen nin soomaali ah weerarkan dilka ah ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay magaalada kibton ee dalka koonfur afrika iyadoona ilaa ay hadda la aqoonsan la-yahay qofkan soomaaliga ah ay dileen kooxaha burcadka koonfur afrikaanka ah waxaana sida la soo warinayo qofkan soomaaliga ah uu ku dhintay guri uu la deganaa qoys koonfur afrikaan ah kuwaas oo soomaalida ganacsatada magaaladaasi soo gaarsiiyey geerida qofkan soomaalida ah ninkan ayaa waxaa magaciisa lagu soo koobay maxamed daahir soomaalida ku ganacsata dalka koonfur afrika ayaa waxa ay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan oo uga imaanaya kooxa burcad koonfur afrikaan ah iyadoona waayihii ugu dambeeyey ay isa soo tarayeen dilalka iyo boobka ka dhanka ah ganacsatada soomaalida ah ee ku nool waddankaasi